kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waana labaatanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka ramadaan kariim kusoo dhowaada warka rediyo wardheer oo faahfaahsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay heshiiska lagu magacaabo new deal iyo weliba xeerka saxaafadda xilli ay soo baxayaan dhaliilo kala duwan oo dowladda federaalk loo jeedinayo wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay xeerka saxaafadda iyadoona heshiiska new deal oo dowladda federaalk ay sheegtay in isbedel badan uu ku sameynayo dhaqaalaha iyo weliba horumarka soomaaliya heshiiska new deal ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli shirar caalami a loo qabanayo soomaaliya si looga dhiso dhaqaalaha iyo weliba horumarka iyadoona dowladda federaalk ay ku celcelisay muhiimadda uu u leeyahay new deal horumarka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha rediyo warreer maxamed nuur amiin wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirse ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey heshiiska new deal ee muddooyinkii ugu dambeeyey si aada looga hadalhayay gudaha magaalada muqdisho iyadoona qabanqaabada shirka dhowaan ka furmay brussels ee dalkaasi beljimka la filayo in dowladda soomaaliya qorshayaal midaysan halkaasi ay la tagto iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey madaxda dowladda soomaaliya ugu sarreysa ay la kulmeeyeen wafdi ka socda u n-ka kuwaasi oo muqdisho soo gaaray ayagoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha kaba kulamo gooni gooniha kula qaatay gudaha magaalada muqdisho ayagoona kala hadlayay heshiiska new deal oo dib loogu dhisayo dalka soomaaliya ka gadaal markaa soomaaliya ay kaga qayb gasho shirka dhowaan la filayo lix iyo tobanka bisha setembar inuu ka furmo magaalada brussels ee dalkaasi beljimka cabdulaahi ciilmooge xirse ayaana sharaxaad ka bixiyey waxa uu yahay heshiiskani iyo sidoo kale ahmiyadda uu u leeyahay dalka soomaaliya new deal waxa weeye waa wax dunida ku cusub laakiin markii ay fakereen deeqbixiyaashu oo dhibka ay arkeen ah waxna way ka baxayaan waxayna ma gaarayaan dowladihii ay ka bilaabatay dhibka oo todobada ahaa oo hadda sagaal iyo tobanka marhayo oo hadda la bahay g seven iyay ka bilaabatay blus baa loo bixiyey waxaa laguma darin oo iyo wixii ka badan oo hadda sagaal iyo toban marhayo oo inagu ugu dambeynay sanadkan gabe waa program inaga caawinaya in dalkiina dib loo dejiyo dibna loo dhiso oo wax ugu weyn dib loo dejiyo dibna loo dhiso intaasa waxay soo gelaysaa qorshayaal aada u badan sidoo kale wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xeerkii dhowaan xukuumadda soomaaliya ay meel marisay lana filayo in loo gudbiyo baarlamaanka soomaaliya kaasoona ah sharciga lagu hagi doono saxaafadda dalka soomaaliya ee madaxa bannaan inkastoo habeen ka hor gudaha madaxtooyada soomaaliya uu kulan kula yeeshay bahda saxaafadda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayagoona u gudbiyay cabashooyinkooda xorriyaddu ma aha in qof shacab soomaaliya dembi laga galo oo wuxuusan ahayn laga sheego xorriyaddu ma aha qof dka dawladda ka mid ah in wuxuusan ahayn laga sheego in muxuu ahaaye xamar oo kale la yidhaahdo ma degana nabadi kama jirto in muxuu ahaaye qof shaksi ah xukuumadda ka mid ah personal shaksi loo caayo waxaa la rabaa saxaafadda horta waxay ku tahay waxaa rabto qor sourcigaasi keentay raadi run sheeg weliba waxa hadda aan ugu talagalnay saxaafadda loogeeda ama sharcigeeda inaan sixno waxaa ka mid ah waxaa rabta sheeg laakiin u noqo mas-uul wixii khaldana hoos sheegto waayo dunidu waxa weeye afar labaatan saac gudahood haddaadan kaga raali gelin khaladkaad qortay lama ogo qaabka ay u wada shaqay doonaan saxaafadda madaxa bannaan iyo sidoo kale sharcigan dhowaan ay meel mariyeen golaha xukuumadda soomaaliya iyadoona uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ballan qaaday in wax waliba oo caqabad ku noqonaya wariyaasha soomaaliyeed ay ballan qaadayso xukuumaddiisa in ay ka hortegi doonto amnina ay heli doonaan saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya maxamed nuur wardhi redio muqdisho sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee qarax khasaare geystay ayaa ciidamada amisom lagula eegtay magaaladaasi qaraxan ayaa waxaa lala eegtay ciidanka seralyon oo ku sugan magaalada kismaayo waxaana uu ka dhacay qaraxaasi nawaaxiga beerta xurriyadda ee magaalada kismaayo ciidanka seralyon ee jooga magaalada kismaayo ayaa qaraxa kadib waxaa la sheegay inay rasaas fureen iyadoona dadka qaar ay leeyihiin dhaawacyo ayaa kasoo gaaray dad rayida rasaastaasi xaaladda nawaaxiga beerta xurriyadda ee magaalada kismaayo ayaa degan iyadoona qaraxa kadib ciidamada siralyon ay isaga baxeen amaba isaga dhaqaaqeen goobtii uu qaraxa ka dhacay saraakiisha ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo oo siyaabo kala duwan aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay miinadaasi iyo weliba sidoo kale rasaastii la sheegay inay rideen ciidamada siraalyoon warar ka soo baxay guddiga sare ee xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ee magacooda loo soo gaabiyo ojer ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ansixisay dhowaan sharciyo caqabad ku noqonaya xuriyatul qowlka waxaana guddigu ay dowladda ka dalbadeen in dib u eegis lagu sameeyo qodobadii dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliya qodobadan ay guddiga soo hadal qaadeen waxaa ka mid ahaa xanibaad ay sheegeen in lagu xadiday ilaha wararka ay ka helayaan saxafiyiinta iyo weliba sidoo kale inaan la baahin karaynin waxyaabaha ka hor imaanaya dhaqanka soomaalida inkastoo taasi ay u muuqanayso mid u wanaagsan shacabka soomaaliyeed waxaan ka dalbanaynaa mas-uuliyiinta soomaaliya in dib u eegis ay ku sameeyaan qodobada si loo xaqiijiyo si waafaqsan xeerka xuquuqda aadanaha ee caalamiga iyo weliba xorriyadda hadalka ayuu yidhi afyeen u hadlay guddigaasi oo lagu magacaabo rapet sidoo kale afyeenku waxa uu sheegay in sharcigan lagu dalbanayo inay soo gudbiyaan wariyaasha ilaha ay wararka ka soo xigtaan haddii uu ka yimaado wax muran ah sidoo kalena shaqooyinka laga xayirayo wariyaha iyo weliba hay-adda uu shaqeeyay inta baaritaanada ay socdaan ay tahay mid dhibaato fara badan keeni karta waxaana si aada ugu xunnahay qodobada sharcigan ku jira u muuqda kuwa si fudud loogu doonayo in lagu baabiyo xorriyadda saxaafadda dalka soomaaliya iyo weliba saxafiyiinta ayuu yidhi afyeenka mar kale dhanka kale afyeenka ojer ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrinta ku saabsan samaynta golaha saxafiyiinta qaranka kaasoo loo baahan yahay in xubnihiisu ay noqdaan kuwa lagu kalsoon yahay islamarkaana madax bannaan waxaana ay sheegeen dowladda federaalka laga doonayo in mar kale ay ku laabato sharciga saxaafadda ay usoo saartay maadaama qodobo badan oo dhaliil ah lagu sheegay halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wareer ogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in magaalada washington toddobaadkan soo socda kulan ay ku yeelan doonaan ufuudka kala socda falastiin iyo weliba israa'iil wadahadalkan ayaa ah kuwa bilow ah sida uu sheegay john kerry oo ka gaabsaday inuu hadda wax faahfaahin ka bixiyo waxaana ay labada dhinac wada hadli doonaan xilli ay si weyn ugu kala aragti fog yihiin falastiin iyo weliba israa'iil dhanka shuruudaha wadahadalka uu mid weliba midka kale ku xirayo john kerry ayaa sheegay inay ku heshiiyeen labada wafdi inaanay wax xog ah saxaafadda siinin kaasuu ku aadan wadahadalkooda heerka uu marayo isagoona sheegay in saxaafadda loo soo bandhigi doono wakhtigeeda waxyaabaha ku habboon wadahadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli falastiin ay horey ugu xirtay israa'iil inay aqoonsato xuduudihii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ka hor intaanay wadahadalka bilaabanin oo israa'iil ay xooga ku qabsatay dhulkaasi dhanka kale xisbiga xamaas oo iyana si weyn kaga arrimiya marinka kaza ayaa waxay sheegeen in xisbiga p l o ee maxamuud cabaas uu hogaamiyo aanay go-aan ka gaari karin in dib loo furo wadahadalka u dhexeeya falastiin iyo weliba israa'iil iyagoona sidoo kale sheegay in aanay aqbali doonin arrimahaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysaay xilligan waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa warka idiin akhrinayay tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa nabadgelyo